degmada afmado ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka hoostaga dowlad goboleedka jubbaland bulshada ku nool degmada ayaa waxa ay qaarkood yihiin kuwa danyar ah oo aan haysanin adeegyada aasaasigu ah nolosha ururka dhallinyarada degmada afmado ayaa waxa ay deeq harqaano ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadka danta yar ee ku nool degmada afmado waxaana deeqdan loogu talagalay inay kusoo dhacsadaan nolol maalmeedka maalinlaha ah waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey harqaanada oo ay uga mahad celiyeen dadkii soo gaarsiiyeen deeqdan asalaamu calaykum waraxmatullah waan ku faraxsannahay deeqda harqaamaha ayna soo gaarsiiyeen dhallinyarada degmada afmadow aad iyo aad baan filanayaa in aan maanta aan harqaan aan helay insha allah waan filayaa bulshada nafteeda iyo walaalahayga intooda waan waan ka kaafinaya insha allah
waxaan waxaana la guddoonsiiyey harqaamo wax ku hagaa ku samaysanno oo ayna guddoonsiiyeen ururka dhallinyarada degmada afmadow waxaana ugu dambeyntii goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada degmada afmadow cabdiraxmaan bashiir haajir oo ka hadlay deeqdan harqaanada ay soo gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadka danta yar ee ku nool degmada afmadow iyo sida ay kusoo xusheen ururka dhallinyarada hadaladiisina waxaa ka mid ahaa
mahad ilaah bay u sugnaatay idilkeed maanta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina makansiiyey in aan maxaa la jiray dad dan yar ah aan gaarsiino deeq harqaama ah kuwaas oo dad dan yar ah oo inay ku shaqaystaan oo xirfadahooda ay ku horumariyaan oo nolol maalmeedkoodu ay ku dhacsadaan aan ugu talagalnay taasina maantu ilaahay noo suurtageliyey in ay qabsoonto waxaana gaarsiiyey deeqdaas ayada ah bixiyey ururka dhallinyarada ee degmada afmudow oo iskooda isu xilqaamay ayaa bixiyey dadkanna saan ku soo xulnay waa dad wakhtigoodii iyo iyo iyo maxaa la dhihi jiray iisheeg ku bixinaya inay noloshoodu horumariyaan waxaan u aragnay in ay yihiin dadka mudan in la siiyo maadaama ay yihiin dad dhiiran oo mar walbo maxaa la dhihi jiray iisheeg u taagan inay nolol maalmoodkooda carruurtooda iyo ay u dhacsadaan sidaa darteedan annagana waxaan oga dhignay kaalmo in ay maxaa la dhihi jiray iisheeg tallaabo ay horey ugu qaadeen ay noqoto si kastaba haatee deeqdan harqaanada ay soo gaarsiiyeen ururka dhallinyarada degmada afmadow ayaa waxa ay baahi badan ka tiraysaa dadka danta yar ee ku nool degmada afmadow si ay noloshooda ay ugu soo dhacsadaan